lix iyo labaatanka juun kun sagaal boqol iyo lixdankii maanta oo kale ayaa markii ugu horreysay waxaa suurto galay in dhul soomaaliyeed oo xora laga taago calanka jamhuuriyadda soomaaliya kadib markii gumaystihii ingiriisku uu ogolaaday inuu xorriyadda siiyo gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya waxayna taasi dhacday saqdii dhexe ee habeennimadii lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii iyadoo fagaaraha bartamaha magaalada hargeysa xilliga labiyo tobanka habeenimo laga taagay calanka buluugga ah ee jamhuuriyadda soomaaliya waxaana halkaasi lagu saaray calankii soomaaliyeed iyadoo dabaaldeg weynna loo sameeyey maalintaasi waa lixiyo labaatankii labada geesood midilladnaate waa lixiyo labaatankii labada geesood midilladnaate lurtii gumaysiga geder kulaale lurtii gumaysiga geder kulaale laydhkuno tiime laydhkuno tiime maxamed faarax ciise gaashaan oo mar soo noqday wasiiru dowlihii maamul wanaagga puntland wax badanna koob dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka ee dalka ka socday oo la hadlay raadiyo daljir ayaa wuxuu faahfaahin ka bixinayaa siday u dhacday xorriyaddii lix iyo labaatankii juun ee loo dabaaldegay habeenkaasi mutasaka iyo weliga iyo marka ugu horeysa raadiyo daljir macaalihiisoo dhan iyo dhegeystayaashiisa faraha badan oo meel kasta jira soomaaliya ay xorriyaddeedii ay u dagaalamaysay iftiinkii ugu horreeyey ee soo iftiimay in gobollada waqooyi oo adeysha ay magaalo madax u ahayd oo labadii qaybood oo ingiriisku qaatay ka mid ahay midooda ahayd ayaa muxuu ahaay gobonimada ii gaadhay lix iyo labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ayay ahayd marka oo galabnimadiina inta xaflad la qabtay baa waxaa la siibay calankii ingiriiska oo inta la laalaabay waxaa la yiri qaado oo la gudoomiye ku-xigeenkii gobolka oo ingiriis ahay markaa jooga calankii soomaaliyeed oo buluuga ah buluug furan oo cirka uweyn oo xidig shan geesi oo shantii meeloda soomaaliya loo qaybiyey maalinta kasoo sheekeeyey tilmaano ah ayaa la saaray waa markii ugu horeysay oo calan soomaaliyeed dhul xor ah oo soomaaliyeed laga taago dabadeedna habeennimadii waxaa la qabtay xaflad weynaatay oo dadkii ardaysa joogay oo aan u kala ahayn rag iyo dumar yar iyo weyn shiiq iyo shabiir waxa aan loo kala harin ayaa muxuu ahayey laysugiyo beerta xorriyadda halkaa ayaa habeenkii oo dhan muxuu ahaay lagu loo dabaaldegayey farxadda iyo fantasiyada ku aadan xuska iyo weynaynta maalintaasi maangalka u noqotay ummadda soomaaliyeed waxaa loo sameeyey astaamo lagu xasuusto oo lagu xuso oo ay ka mid yihiin taariikh qoran iyo weliba mid dhigaal ah taasi oo lagu xuso sanad walba heeso iyo gabayo lagu muujinayo qiimaha ay leedahay maalintaasi iyo waxyaabo kale oo dhammaantood dadku ay ku xasuustaan markii ay maqlaan in la joogo lix iyo labaatanka juun tan iyo burburkii dalka soomaaliya waxaa meesha ka baxay midnimada ummadda soomaaliyeed waxaana isbeddel ku yimi qaabkii loo xusi jiray maalintan qiimaha badan waxaana taasi lagu tilmaamay inay sabab u tahay burburka dalka ka jira sida uu sheegayo gaashaan ayaa muxuu saddexdii kaleeto bay iska daayeen labadii isu timi waagaas ay hadda muxuu ahayey kala tagayeen oo waqooyi yidhaahdeen anagu waxaana gooni inaan isu taagno haddii sanadii ku amaabi jirtay caruurtii calankooda oo la saaraya arki jiray wixii xoolaha waa nusqaameen qadooyigana waxayba ka daarteenba maalinkan waa la isku haysto sideed iyo tobanka may ay yidhaahdeen baanu u dabaaldegaynaa lix iyo labaatankii juunba mamarba ma yihahda sideed iyo tobankoodina idina kuma raacine meelaha qaarkood waxaa looga yaqaana sool iyo sanaad iyo cayniya maalintii nadaafada ololaha nadaafada la samaynayo qashburka ayaa la yidhaahdaa marka saasay xaaladdu ahayd hadeerna maanta puntland inkasta oo ay dadaal ku jirto oo ciidamaysan fadhiyaan haddana nasiib daro waxusaya iyo wax ka sheekeynaya iyo wax oodka xaflad u qabanaya midna runtii haddeena ima muuqnaan taana lama baahnayna waxa weeye gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna waddanaan kusaynaada xornimada iyo gobolnimada iyada ugu dabaaldegaynaa inay noqoto bay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu xuseeyey lix iyo labaatanka juun ayaa waxa uu ka hadlay qiimaha ay leedahay maalintani munaasabadan dabaaldega ah ee lix iyo lix iyo lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walba u joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalinimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhdiga ahayd cabdullaahi suldaan timcadde nimankiina siyaacaya wax waxnu kala saaftaya salanaya xadkeenana inagoo dhexda suunku sabarkeena qarqan waray kiisadkeena cunaayay salartiisa ka muuqdaya suraalkiisa yaraadaya daraloo sibilahajiyo sariiraagu seexdiyo gabal suub laga guuhashiyo mid baruurka safeeyiyo sagaal bayriyo kuug iyo ayagarka qaruurtiyo weliba seeskar ahaa isabanka labayow saaxirkiigala guureye isaleeyo manusqaamow ansidiiyama eego eegana siibka nasaari
axmed sheekay idaacadda daljir garowe